caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayon toddobaadkan kaga hadleyno hadduu rabi qadaro xanuunka baawasiirka anigoo xaliimo cali ibraahima idila socodsiinaya farsamada waa zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
isku soo noqod wanaagsan aqaartana dhegeysanaysaay sidaan mowduuca hore uga soo hadalnay toddobaadka waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka xanuunka baawasiirka oo saameyn farabadan ku haya bulshada ku dhaqan guud ahaan gudaha magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar sidoo kale waxaa marti ku ah bulshada ku dhaqan jowhar iyo mid kamid ah bukaan uu haleela xanuunka baawasiirka balse hadda ka bogsooday ugu horeyn barnaamijka waxaa siinayaa doctor mucaad oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar wuxuu naga warbixin doonaa saameynta xanuunkani baawasiirka kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka adigoo magacaaga ku bilaaba bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah doctor mucaad maanta insha allah halkan waxaan ka soo jeedi doonaa oo aan ka wacyigeli doonaa bulshuweynta gobolka shabeellada dhexe cudurka loo yaqaano bawaasiirka insha allah
aada mahadsan tahay doctor toddobaadka waxaa marti ku tahay barnaamijka caafimaadka radio isnaa iyo toddobaad walba sabti a ka baxa idaacadda bal marka hore bulshada waxaad u faahfaahisaa cudurka baawasiirka waxa uu yahay
cudurkan bawaasiirka afka qalad waxay ku dhahaan hemroid waa cudur oo soomaalida ee aada ula dhibaatoon yihiin cudurkan wuxuu ka yimaadaa sida la ogyahay caloosha oo fadhiisata ama waxay dhahaan constibationka ayaa aada u keena soomaalida waxay dhahaan jiro o dhan waxa weeyaan caloosha oo ku fadhiisato saa darteed caloosha markay fadhiisato cudurkan bawaasiirka uu imaan karaa qabsin baa imaan karo midciraha inay xirmaan indaseno basrection waxyaabahaas oo dhan u imaan karaan marka cudurkan bawaasiirka waxa weeyaan xididadii oo anaska ayaa maaragtay ayaa bararahayo oo dalitation noqonayo saa darteed waxay ka yimaadaan saxaradii oo adkaato oo muddo dheer oo bareshar saarto maaragtay anal miikoosaha iyo waxyaabaha caynkaas oo kale bareshar saarto baresharkaas muddo dheer markuu jiro waxa weeyaan qofkii waxaa ku imaana xididadii a bararaayaan marka qofka wuxuu isku arkaa nabar yar oo kuusan oo xanuun aan lahayn marka cudurka calaamada iyo waxyaabahaas waa cudur aada u baaxad weyn waaye insha allah si faahfaahsan ayaan uu boga doonaa
waa gartay cudurkan baawasiirka ma jiraan waxyaalo la dhihi karo cudurkan waa uu sababaa qofka ugu keeni karaa in uu gudaha kasoo baxo banaanka usoo baxo
dabcan cudurka asiga laba nooc ah nooc waxay dhahaan internal hemroid ama bawaasiir oo mid gudaha ku samaysmo noocna waxay dhahaan external hemroid oo bawaasiir oo banaanka yaalo labadoodaba kooskooda ama waxa keena iskuma duwaaye sababtoo ah labadaba waxaa keenaya dadka oo lower fiber food oo cuntooyinka maaragtay cuntooyinka oo aan xuub ka lahayn dadka isticmaalayo sida geleyda dadka aan isticmaalin geleyda iyo qamadiga iyo waxyaabahaas oo kale dadka aan cunin oo burka iyo bariiska iyo bastada cunayaan dadkaas oo cudurka ku badan yahay marka qofkii haddii uu waxyaabaha oo fiber foodkaad u isticmaalayo cudurka maku badno marka cudurka waxa keena waxaa waaye dadka oo fiber foodka uu ku yaryahay sidoo kale dadka cayilan cudurka uu ku badan yahay sidoo kale dadka waaweyn oo labaatanka sano wixii ka weyn uu ku badan yahay cudurka marka waxyaabaha keenaya way badan yihiin liver cirrhosis ama beerka oo kale oo jirado ama dhintoo kale uu keeni karaa cudurkan waxaa kale oo keeni karo habeenka markii oo ay uurka leeyihiin oo kale isagana wuu keenaa marka waxyaabahaas iyo waxyaaba badana keena cudurka
waan gartay maadaama cudurkan bawsirka uu badan yahay geega soomaaliya khaasatan marka aan joogno magaalada jowhar bal cudurkan yaa saameynta ugu badan ee uu qaaday dhanka caruurta markaan ka hadlayno iyo dhanka dadka da-da ama dadka waaweyn
cudurkan wuxuu ku badan yahay dadka labaatanka sano ka weyn ilmo oo yar oo dadka labaatanka sano ka yar wuu ku yaryahay marka weliba wuxuu aad ugu sii badan yahay dadka kontonka sano ka weyn ayuu cudurka aad ugu badan yahay maxaa yeeley cudurka muddo dheer wuxuu u baahnaana inuu cadays saaro yacni xididadii oo maaragtay anaska ama duburka waxa u taqaanaan xididadaas marka muddo dheer markuu cariiri ama cadays uu ku haayo ayaa cudurkii uu soo muuqanaa marka cudurka si guud wuxuu ku badan yahay dadka waaweyn wuu ku yiryahay maaragtay ilmaha waa extremal reer ee dhaheen in cunug yar lagu arko bawaasiir aad iyo aad ayay qariib u tahay marka cudurka wuxuu ku badan yahay dadka waaweyn especially dadka kontonka sano iyo ka weyn
waan gartay calaamado ma jiraan ee lagu garto oo la dhihi karo qofkaani baawasiir ayaa haya
dabcan calaamado badanaa jiro oo bawaasiirka uu leeyahay calaamadaha labaa loo kala qaybiyaa waxaa loo kala qaybiyaa midka haddii uu yahay midka gudaha ku yaal oo kale kaas wuxuu leeyahay qofka markii uu saxaroonay inay saxaradii ay dhiig soo raacdo sidoo kale xanuunna ma lahan midka internal hemorogka ee dhahan yacni bawaasiirka gudaha ku jiro xanuun ma lahan dhiig oo saxarada hore u soo raacaya ayuu leeyahay laakiin midka oo bannaanka wuxuu leeyahay cuncunuu leeyahay marka si guud waxay dhahaan cunxunkaasi sidoo kale wuxuu leeyahay disjarge ama wasaq inuu arko sidoo kale qofkii inuu dareemo oo markii uu saxarada iska dhaqaa inuu dareemo nabar yar oo kuusan oo xagga dabadu ku yaalo marka waxyaabahaas ayuu cudurka uu leeyahay marka
waan gartay ma jiraan meeqa nooc oo baawsiira ayaa jirta
sidaa soo sheegnay laba nooc waayaa dhahnay bawaasiirka mid gudaha iyo mid banaankaa jiro waxay dhahaan laakiin afar marxalad ayuu maraa bawaasiirka afar marxaladuu leeyahay marxaladda koowaad qofkii uu nabar aan laga dareemeynin uu leeyahay waxaa kaloo la socdo dhiigaa la socdo marxaladda labaad wuxuu qofkii uu leeyahay nabar soo kuusan nabarkaas oo asiga keligiis oo iska laabanahayo macnaha spontaneously reduce ee dhahan afka qalad keligiis ayaa laabanayo oo ma u baahno in la celiyo qofka markii uu saxaroonayo ayuu soo baxaa markii uu saxaro iska dhaqane nabarkii gudaha ayuu galaya oo keligii ayaa laabanaya nooc saddexaadaa jiro ama geleed trii oo kale waxay dhahaan ama third degree waxay dhahaan waa mid oo oo asiga aan laabaneyn nabarka aan laabaneyn laakiin haddii farta lagu riixo ama waxyaabo maaniwal oo shay haddii lagu riixo waa la celin karaa nuuc ugu dambeeyo oo xaaladda ugu dambeyso waana nuuc ugu daran oo fourth degree ay dhahaan nuucan waxaa waaye nabarkii ma laabanayo lamana celin karo qofkiina xanuun xanuun zaa'id ayuu kula imaanaya macnaha maxaa jiro sababtoo ee qofkii meesha waxaa ku xiran xinjir qofka xataa fadhiga uu dhibaaya qofka wuxuu ku imaanaya soo fadhiisa karin oo aad xanuun uu hayo marka badana bawaasiirkan xanuun malahan marka laga reebo xaalad afraad markuu gaaro oo xanuun zaa'id ayuu yeelan karaa marka markaasoo kale qofkii wuxuu u baahnaanayaa qariinoo kale in lagu xaliyo
waan gartay cudurkan bawaasiirka ma leeyahay daawo
bawasiirka daawo uu leeyahay daawooyinka marka ugu horeyso asaa xaalado badan leh xaaladii koowaad oo kale markauu maraayo kale waxaa la sameeyaa qofkii inuu cuntooyinka oo oo maaragtay xuubka leh inuu isticmaalo sida maaragtay geleyda qamadiga waxyaabaha dalka ka baxo looska waxyaabaha oo fiber foodka ee dhahaan inuu isticmaalo number two inuu qofkii isticmaalo biyo badan inuu cabo waxay dhahaan around eight galaas sideed galaas oo biyo inuu qofkii cabo maalintii ama haddii uu ka badi karo ilaa iyo afar liiter uu gaarsii karo biyo way fiican tahay sidoo kale bawasiirka waxaa lagula taliya dadka qabaan in ay ku fadhiistaan biyo qandac inay ku fadhiistaan maalintii saddex jeer ilaa iyo labaatan daqiiqa ay ku fadhiyaan taasi oo ka yareen karto calaamadaha bawasiirka sida xanuunka iyo disjarj haddii ay jirto ama cuncun iyo waxyaaba ceenkaas iyo wixii la halmaalo qofkii way ka yareene oo way caabineen xanuun baabiyo kale in la siiyo marka haddii ay xaaladda ay tahay xaalad oo stage one wixii ka dambeeyo qofkii wuxuu u baahnaanayaa qaliin in la sameeyo qofka haddii uu cayinihii oo kale obesity oo kale mar walba riski ku jiraa cudur badanna riski ku jiraa markaas oo kale qofkii inuu iscaateeyo way fiican tahay markan oo stage four hadduu gaaro qaliin unbaa lagu xalin karaa oo daawo wax ma tarto laakiin stageyada kale sabosto iyo waxyaaba cinkaas oo lagu talagalo oo anusar sabosto ay dhahaan oo qofka habeenka uu ku seexanayo ayaa jirto waxyaabaas way caawinaysaa haddii intaas ay wax tari wayso kabacdi qaliin in la sameeyo oo qaliimo dhowr nooca jirto marka waxaa ka mid oo kale stabler himrodoctomy wax laa jiro oo in maaragtay nabarkii oo dhiigga laga xiro kabacdi nabarkii meesha ay noqoto meel oo dhiigga balaadsa balaaga uu ka go-ay haddii meesha dhiigga uu ka xirmana way dhimanaya marka qaliinkaas all the version waaye inkastoo hadda waxaa la sameeyaa qaliimo kale oo nooc oo waxaa jiro oo cauterization la in lagubo nabarka dhan oo gebi ahaan meesha laga baabi'iyo ayadaas aad aad loo isticmaalaa oo meel walba la sameeyaa marka saas ayaa loo sameeya bukaanada
waan gartay marka aan joogno ragga iyo dumarka wan ku kala duwan yihiin qaabka loola macaamula ama daawooyinka loo siinayo ama sida uu ugu soo muuqanayo xanuunka baawasiirka
rag iyo dumar xanuunkan maku kala duwano isku mid waaye wax oo kala duwanaansha weyn ma jirto qof alla qofkii oo xanuunkan u qabto xataa waxaa kaloo lagula taliyaa inuu si degdeg saxaaro markuu dareemo inuu qofkii uusan isku celinin oo muddo dheer uusan joogin isla markii uu dareemo isla markii musqul uu galo uusuu saxaaroodo ayaa lagula taliyaa marka rag iyo dumar isku mid waaye same management yani xaalkooda isku mid waaye calaamadoona isku mid waaye waxay kala duwan yihiin malahan
waan gartay maadaama hadda ma jiraan kiisas aada la kulantay oo xanuunkasi baawasiirka ah dadka cabanaya haddii aan oqolaya dadka da-da sida waayeelada oo kale iyo sidoo kale dhalinyarada hooyooyinka uurka leh balka waran
wallaahi kaysas badanaa la kulanay oo bawaasiirka leh dhibaatoon dadkaasna badankooda waxay u badan yihiin dadka oo cuntooyinka aan soo hore usoo sheegnay aan isticmaalin oo badanaa isticmaalaan bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxay lamid ah oo biyaha badan aan isticmaalinin dadkaas ayay u badan yihiin dadka bawaasiirka yacni dhibaatada ugu weyn oo ka cabanayan aadayna u badan yihiin soomaalida keisaska hadda magaalada muqdisho iyo gobolkan shabeelle dhexe keisaska inta badan yacni cudurada serjeriga ama qaliin guud la xiriiro waxa ugu badan waxaa waaye keisaska oo bawaasiirka waaye nabarkaas ayay dadka ila imaanayaan qofka markuu ku imaadana wuxuu u baahaya examination in loo sameeyo oo la fiiriyo marka hore nabarka in la fiiriyo haddii nuuca oo banaanka uu yahay oo kale indhahaada ayaa ku arkaysaa yacni external hemorrhoid hadduu yahay visualka wuu ku arkaya laakiin haddii uu nooca gudaha uu ku jiro uu yahay internal hemorrhoid markaasoo kale waxaa u baahnaanayna yacni in oo d r e la sameeyo oo fartii qofka in gudaha la geliyo oo farti gudaha la geliyo si loo fiiriyo ama anoscoby iyo mashiina noocaas in la isticmaalo oo la ogaado qofkii ilaa inta uu jiro iyo sidoo kale in lakala saaro yacni anada anal problem iyo xanuuno kale oo jiyaaga oo midhiciraha iyo ku dhaco in lakala saaro u baahanya markaas
waan gartay ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool magaalada jowhar iyo dhammaan dadka la xanuunsanaya ama la dhibaatoonaya xanuunka baawasiirka
dadka qabaan xanuunkan bawasiirka waxaan kula talinayaa qof alla qofkii qabo inuu bal marka hore caloosha jilciyo oo saxarada jilciyo cuntooyinka jilcan inuu qaato sida mishaarida iyo cuntooyinka oo caloosha jilciyo haddii qofka uu saxaro uu dareemo islamarkii inuu saxaroodo qofkii inuu biyo badan cabo maalintii afar liitar biyo inuu cabo inuu qofkiisu socod sameeyo yacni daawadiisa ugu weyn waxaa waaye caloosha in la socodsiiyo kulama caloosha ay socoto kulama cudurkii uu sii yaraanayo haddii qofkii intaas uu sameeyo haddii oo saxaradiisa ay adag tahay inuu isticmaalo electrolic sharoob oo kale oo caloosha socodsiinayso kale inuu qaato waxyaabahaas oo dhan inuu ku dadaalo intaas haddii ay xalkii ay xali weyso inuu qof ka tago meel alle meesha u dhow oo yacni herty center oo meel caafimaad oo takhtar joogo oo la talin oo takhtarka ula sameeyo saasaa kula talinaa marka xigta waxaan siinayaa xaliima nuur oo ka mid ah bulshaweynta ku dhaqa magaalada jowhar waxayna noogu warbixinaysaa saameynta bulshada dhexdeeda uu ka leeyahay xanuunka baawasiirka
marka hore kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad noogu warbixisaa saameynta bulshada ay kala kulmaan xanuunka baawasiir magaceyga waa xaliin sacdiya haddii aan guda galo su-aashaan jawaabteeda waxawaaye waa cudur keena barar iyo dhibaato ku timaada xiditada dhiiga ee aaga malwadka saameynta cudurka baabasiirka ee bulshada waxay noqon kartaa mid ballaaran gaar ahaan marka ay tahay caafimaadka maskaxda iyo dhaqaalaha waa gartay aada maadsan tahay maadaama nooga warbixisay dhibaatada uu leeyahay baawasiirka maadaama aad kamid tahay bulshada ma jiraan xaalado aad ku aragtay bulshada ee qaba xanuunka baawasiirka haa way jiraan waxaa kamid a sidoo qofka inuu yacni isku dayo in la qariyo oo kale cudurka yacni baawasiirka inuu ka xishoodo kale baawasiir aan qaba oo kale uu dadka hortooda ka dhigi karo oo ka xishoodo sidoo kale intee qarash karinta caafimaadka ka mid ah wax soo saarka oo kale ka mid ah iyo wacyigelin la-aanta oo kale
ada masan tahay ma is leedahay xanuunkani baawasiirka markaan joogno magaalada jowhar oo kale wuu ku badan yahay ma is leedahay maadaama had sidaa sheegtay aysan jirin wacyigelin ay yar tahay wacyigelinta bulshada la siiyo in xanuunkani uu leeyahay saameyn uu xataa sababi karo isku furan bal maxaa is leedahay magaalada jowhar hadda ku badan yahay xanuunkaas
aada iyo aad waa la isdhihi karaa sababtoo a magaalada jowhar dadka ka shaqeeya oo dhan badanaa shaqadooda waa fadhi baawasiirkana badanaa wuxuu ku imaada waa fadhiga badan oo kale marka wacyigelintan way ku yartaan ilaa reer jowhar waan gartay ugu dambeyn maxaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada jowhar ugu baaqaysa
waxaan ugu baaqayaa bulshada reer jowhar inay raadsadaan caafimaad waxaa muhiim ah in qofka uu la tashto dhakhtar si uu u helo talo caafimaad iyo daaweyn sax ah xanuunka baawasiirku wuu ka sooreyn karaa daaweynta ku habboon sida isticmaalka daawooyinka ama qaliin ku habboon oo kale sidoo kale hagaajinta nafaqada ka mid ah cunista cunno hodan ku ah febriska sida miraha qudaarta iyo badarka aan la sifeynin waxay ka caawisaa in caloosha iyo saxarada ay si fudud taasoo yareynayso yacnii culeyska saxarada oo keeni karta xanuun baabsiirka sidoo kale biyocabka badana ka mid ah waxay ka caawin kartaa in calooshu si ay wanaagsan u shaqeyso taasoo yareynaysa dhibaatooyinka la xiriira saxarada ad adag waxaa kaloo kulasii talin lahaa inay ka fogaadaan fadhiga dheer fadhiga badan wuxuu sii kordhin karaa culeyska soo fuulaya halbowlayaasha agagaarka malwadka taas oo keenta in xanuunka uu bato iska yaree fadhiga joogtada ah ama isku day inaad istaagto waqtiyada qaar sababtoo ah fadhiga badan badan badan xawaaye baa usii ku sababi karaa sidoo kale iska ilaali saxarada ad adag waxaa muhiim ah inaad iska ilaaliso calool fadhiga taasoo badanaa keenta isku dayga in xoog lagu saaro saxarada taas oo keeni karta xanuunka inuu darnaado haddii loo baahdo isticmaal waxyaabaha jilciya saxarada waxaa kamid waxyaabaha jilciyo kale jimicsi sameeyo kale jimicsiga joogtada ah wuxuu hagaajiyaa wareeg dhiiga wuxuuna caawiyaa caadhiifshiidka oo kale taasoo yaleynaysa fursadaha baabasiirku inuu soo baxo ama dhibaato badan keenoo kale jimicsiga aad iyo aad in lagu dadaalaa kulasiitan lahaa sidoo kale inay ka fogaadaan cunooyinka kiciya xanuunka cunooyinka kulul ama kuwa dhannaan waxay kordhin karaan xanuunka baabasiirka marka iska ilaali cundooyinka keeni kara dhibaatada gabagabadii samsam maxamed xuseen waxa ay ka mid tahay bukaan horay uu soo xanuunsada xanuunka baabasiirka daaweyn kadibna ka bogsooday waxay nooga warbixinaysaa marxaladihii kala duwanaa ay soo martay bismilah marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay adigoo magacaaga noogu bilaabaya bismilah waan ku dhabahay raadiyo isnaay marka xigta waxaa naga warbixisaa xanuunka baabasiirka maadaama aad kamid tahay bulshada ku dhaqan gudaha magaalada jowhar ee la xanuunsanaya xanuunkaasi
maadaamaan kamid ahay dadka ku dhaqan magaalada jowhar ee la xanuunsan cudurka bawaasiirka waan gartay marka xigta ka baran saameynta aad kala kulanto xanuunkaasi baabasiirka xilligii uu ku haliilayay saameynta aan kala kulmay cudurka bawaasiirka waxaa kamid ah xanuun xanuuno zaa-id markaa saxaroonaysid dhiig fara badan oo kaa imaado saxarada awgeeda meesha oo jiran waxaan isticmaalay daawooyin sida bamaato iyo daawooyin dabiici ah oo dibad aan ahayn oo kuwa dalka ah waa gartay maxaa bulshada ugu baaqaysaa ee la xanuunsa xanuunkan baabasiirka maadaama a kamid tahay bulshada ku dhaqa magaalada jowhar kaasi uu saameeyey xanuunka baabasiirka balse hadda ka caafimaaday dadka la xanuunsan ama bulshada la xanuunsan waxa uu talinayaa maadaama bawaasiirka qof kasta uu ku yaalo waxa uu talinayaa dadka xanuunka uu ku haayo inay isticmaalaan daawooyinka sida daawooyinka dabiiciga ah iyo bumaatooyin ama ila kaashtaan dhakhtarada qaabilsan cudurka bawaasiir guud ahaan dhegeystayaal intaasay kusoo gabagabeynaya barnaamijka tan intaan ku kulmin doono nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka